أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة الأنfاal wuxuu alla leeyahay وin yuriiduu an ykhdcuuka وin yuriiduu hadday doonaan an ykdacuuka inay ku khiyaanaan faina xasbaka allaahu faina xasbaka ka adiga kugu filan allaahu allah weeyaan huwa isaga aladii kii waaye ayadaka ku xoojiyey adiga binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyey wa allafa waa kan dumay bayna quluubihim mu'miniinta quluubtooda dhexdeeda dumay low haddii anfaqta aada bixin lahayd maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ahaaday jamiican xaal uu yahay dhammaantiis maa allafta ma dunteen adiga beyna quluubihim quluubtooda dhexdooda iskuma dunteen walaakina allaha allaa allafa dumay beynahum dhexdooda inahu alle casiizun weeyaan alle addoommadiisa ka adag xakiimun oo falsan oo xikmad badan wuxuu alle subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa markii laga soo baxay haddii ay heshiis keenaan oo ay heshiis u iishaan oo ay inay kula nabadtamaan ay iyagu markaa keenaan u iilo adigana oo markaa yacni la heshii taa markii nebiga loo ruqseeyey aayaddii ka horreysayna ay tilmaamaysay haddii laga dareemo wax khiyaano ah in markaa khiyaanadaas uu si eg markaa haddii khiyaano iyo wax lamida uu kaga cabsado heshiiskoodii iyo cahdigoodii in uu dib ugu tuuro heshiiskii oo uu heshiiskoodii rido uu tuuro iyagoo laakiin og oo isla markaa uu ogeysiinayo taasuu allah subxaanahu watacaala uu ka warramay marka mar haddii khiyaano cabsideed meesha ay taallo ayaa aayaddan allah wuxuu tilmaamayaa haddii khiyaano ay kula doonaan rabbi u kaalmayso allah marka kugu filan macnaha sidaas weeyaan wain yuriiduu hadday doonaan an yakhdacuuka inay ku khiyaanaan adiga fa ina xasbaka kaafigaaga kan kugu filan adiga allaahu allah weeyaan allah kugu filan huwa alle aladii allihii weeyaan ayadaka adiga ku xoojiyey binasrihi gargaarkiisa kugu xoojiyey wa bilmu'miniina mu'miniintana kugu xoojiyo kugu taageeray garab ayuu alle ku siiyey isagana waa kuu gargaaray waa kuu nusreeyey mu'miniinna garab buu kaaga dhigay daacad adiga kuu ah marka dayib nicmadaasaa marka alla u tilmaamayaa haday marka khiyaanaeedu khiyaanadooda aada dareento oy doonaan inay ku khiyaanaan adiga ilaahay tala saaro isagaa kugu filan wa allafa alla waa kan dumay beyna quluubihim mu'miniinta quluubtooda kan isku dumay oo isu keenay iyadoo kala tagsan oo ay isdilayaan oo waqaa-ic iyo dhacdooyin aada u qaraar ay soo mareen hadda allah isjeclaysiiyey oo quluubtooda inay isjeclaato keenay low haddii anfaqta aada bixin lahayd maa waxa fil ardi dhulka korkiisa ah jamiican dhammaantiis maa allafta iskuma keenteen adiga beyna quluubihim quluubtooda haddaad maal badan bixiso say isugu imaan lahaayeen aad ku bixiso adiga ma kari lahayn arrintaa laakiin alla weeyaan kan isu soo dumay quluubtoodana isu keenay meeshaa marka culimmadu waxay ka qaataan dadka quluubtooda inay isu timaado nicmo aada u weyn inay tahay bal nicmadaasi maalka iyadaa ka qiimo badan iyo dhaqaalaha bal dhaqaale iyo maal ayaa la bixiyaa si iyada loo helo ayaa lagu bixiyaa saa darteed nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalama ansaarta markay xoogaa wax dareemeen ee dagaalkii xunayn xoolaha faraha badnaa markii la helay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam ee dad uu quluubtooda soo dumayey ee gaalnimada markaa ku cusbaa ee islaamnimada ku cusbaa baan u jeedaa ee carabtii iyo quraysh ka mida iyo carabta kale ayuu wax badan siiyey xoolaha markuu u badiyey xoogaa ansaar arrintaa way ka yar caroodeen iyagoo marka isdhahayo intaan ayaan halgamaynay dadaalaynay xoolihii markay yimaadeenna waa kaasa waxaa la siinayaa dad kale oo seefteenna dhiigooda weli uu ka qoyan yahay iyaga marka dee nebigu sababkuu u siiyey iyo maynan milicsanin laakiin waa bani aadam nabiga sala allahu calayh waali wasalam ansaar gurigii anas ayuu ku ballamiyey waa isu keenay odayaalkoodii markaasuu ku yidhi maqaale iyo hadal baa iga kiin soo gaaray bal ka warrama labadii marka yacni sacd bnu cubaada markaa joogay sacd bnu mucaad waa dhintay isaga ghaswatul axsaab kadib buu dhintay sacd bnu cubaada buu yidhi bal ka waran oo adiga maxaad qabtaa markaasuu wuxuu yidhi aniga nin uun dadkiisii ka mida yaan ahay buu yidhi nacam markii nebigu uu sidaa arkay buu wuxuu yidhi yaa macshara alansaar ansaaray haddaad doontaan alam ajidkum dullaalan miyaanan idin helin oon idiin imaanin idinkoo dhunsan fahadaakum allahu bi alla oo aniga igu kiin hanuuninin markaasay yidhaahdeen allahu warasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisaa gallad badan markaasuu yidhi yaa macshara alansaar miyaanan idin helin idinkoo dagaal iyo xarbi ku jiro oo ilaahay quluubtiinna oo aniga sababteyda isukiin soo dumay haah bay dheheen allahu warasuuluhu amanu alam ajidkum caalatan fuqara idinkoo amyaanan idin arkin faaqnaakum allahu bi ilaahay markaa oo hodan idinka dhigin aniga sababteyda qaaluu allahu warasuuluhu amanu markaasuu nebigu kama abaal dhicina wuxuu yidhi idinkana haddaad doontaan waxaad dhihi kartaan waxaad noo timid adigoo dadkaagii kusoo eriyeen ayaad noo timid waa kusoo dhaweynay saasaa ay dhihi kartaan buu yidhi idinkana markaasu wuxuu yidhi low salakat low salaka annaasu shicban wa salakat alansaaru shicban la salaktu shicba alansaar dadku hadday waddo qaadaan ansaarna ay keligeed waddo qaado jidkii ansaartaan qaadi lahaa buu yidhi lowla alhijratu lakuntu mra'an min alansaar hijrada haddaynan jiri lahayn qof ansaari ah baan ahaan lahaa sow ma rabtaan dadku inay xoolo qaataan idinkuna markaa aada rasuulka qaadataan sidaasuu ku yidhi way ogaadeen marka dib bay isugu laabteen arrintaa aada bay u saamaysay wayna markaa nebigii waa raalli geliyeen salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi maxalu shaahidka waxay tahay qisadu iimaanka kadib nicmada labaad oo nebigu uu ku sheegay ee ansaar uu markaa ku sheegtay waxay noqotay nicmatul i'tilaaf quluubtiina in laysu keenay maal intaan la gaarin iimaankuu kow ka hadlay tan labaadna waxay noqotay idinka midnimadiinna iyo wadajirkiinna sow aniga sabab uma ahayn buu yihi nabiga sala allahu calayh waali wasalam marka meesha waxaa laga qaatay iimaanka kadib nicmada labaad waxa ay tahay dadka quluubtoodu inay saafi isu tahay oo ay garab isku yihiin weeyaan halkanna ilaahay nicmadaas waa ugu gallad sheegtay nebigiisa isaga keliya ayaana samayn karo cid quluubta maamushaa ma jirto qof maanta dagaal kula ah yaa berri wuxuu noqonayaa qof dad aada ugu jeceshahay ama isaga kuu jecel ayb suuratu lmumtaxinana alla waa tilmaamay casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallahu qadiir wallahu gafuurun raxiim kii shalay baadiyeysnaabaa soo hanuunayo qof wuxuu noqonayaa walaal walaal ah taas marka ilaahay baa marka sabab ilaahay baa marka iskale awooddeeda inahu alla casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag xakiimun falsan yaa ayuha nabiyu nebiyow xasbuka yaa ayuhaa hooy annabiyu nebiyow xasbuka adiga ka kugu filan allaahu allah weeyaan wa man wa xasbu man duul ka ku filanna itabacaka adiga ku raacay min almu'miniina xaalay mu'miniinta ka mid yihiinna allaahu allah weeyaan ayb marka waman itabacaka damiirkaas xasbuka kaafkaas in lagu cadfo macnuhuna marka uu noqdo adigana allah kugu filan mu'miniintana allah ku filan ayb marka waman itabacaka mantu waxay dhacaysaa marka waa fii maxali jarin kaafkaas masderkaas yacni loo idaafeeyey kaafka oo hadda fii maxali jarin taagan ayay ku cadfanaanaysaa yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow xasbuka adiga kan kugu filan allaahu allah weeyaan waman wa xasbu man duulkan ku filanna itabacaka adiga ku raacay duulka adiga ku raacay min almu'miniina xaalay mu'miniintii ka mid yihiin ka ku filan allaahu allah weeyaan iyaguna adiga iyo mu'miniinba allah idinku filan tafsiir kalaa jiro oo dhahayo yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow xasbuka adiga ka kugu filan allaahu allah weeyaan iyo waman ayaa kugu filan allahu in lagu cadfo fii maxalli rafcin ay noqoto macnuhuna marka uu yahay allah kugu filan kadibna mu'miniintaa kugu filan cid kale uma baahnid sidaa marka inay tahay laakiin tafsiirka horaa aada u xoog badan sababtoo ah fii suurati towba ilaahay subxaanahu wa tacaala ku filnaanshaha alle keliyau ku gaar yeelay oo waxa uu yidhi walow annahum raduu maa aataahum allahu warasuuluh wa qaaluu xasbuna allahu sayu'tiina allahu min fadlihi warasuuluh innaa ila llahi raagibuun marka wax siinta marka laga hadlay nebiga waa alle iyo nebiga fadliga alle idinla imaanayaan baa layidhi laakiin marka ku-filnaanshaha iyo laga hadlaayey waxaa la yidhi wa qaaluu xasbuna allah bis cid kale laguma darin tafsiirkaas horaa marka xoog badan ayb marka muuminiinta uu haystana marka wax weyn weeyaan alla ugu gallad sheeganayo yaa ayuha nabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal yaa ayuhaa hoy annabiyu nebiyow xarid boori almu'miniina mu'miniinta cala alqitaali dagaal ku boori inay dagaalamaan oy diinkoodana difaacdaan faafiyaanna in yakun haddii la helo in yakun haddii uu ahaado minkum xaalay idinka idinka mid yihiin minkum idinka xaggiina cishruuna labaatan haddii la helo labaatanka oo saabiruuna sabrayaan oo adkaysanayaan yaqlibuu ka adkaadeen mi-atayni laba boqol oo gaalo ah ka adkaadeen way ka adkaanayaan wa in yakun haddii uu ahaado minkum idinka xaggiina mi-atun boqol yaqlibuu way ka adkaanayaan kuwaasi alfan kun ayay ka adkaanayaan min aladiina kuwii ka mid ah kafaruu kufriyey biannahum sidaana arrinku wuxuu u noqday biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qolo waay qolada oo laa yafqahuuna aan waxba garanaynin al-aana hadda khafafa allaahu alla waa fudaydiyey cankum idinka xaggiina waa idinka fudaydiyey wa calima alla wuxuu ogaaday wacalima alla wuxuu ogaa ana fiikum idinka dhexdiina dacfan taag darri inay idinku sugan tahay fa in yakun haddii uu ahaado minkum idinka xaggiina mi-atun boqol boqolka oo saabiratun sabrayso yaqlibuu way ka qaalib noqonayaan oo waa ka adkaanayaan mi-atayni laba boqol wa in yakun hadday ahaadaan minkum idinka xaggiina alfun kun yaqlibuu way ka adkaanayaan alfayni laba kun biidni illaahi bay uga adkaanayaan xooggooda ma aha ilaahay idinkiisa wallaahu alleh maca saabiriina kuwa sabro macooduu ahaaday labadan aayad akharu lmufasiriin aayadda hore waa mansuukhay leeyihiin aayadda dambe ayaana lagu nasakhay oo aayadda hore waxay tilmaamaysaa labaa labaatan muslim mu'miniina inay laba boqol la sabartamaan oo aynan ka cararin marka labaatan iyo laba boqol waxay isu joogaan hal iyo toban ayay isu joogaan nisbadoodu marka waa min waaxid ilaa cashara hal iyo toban halkii qof oo muslima toban gaalba u dhigmaa waayo macnaha markii dambena alla waa fudaydiyey arrinta oo waxaa laga dhigay halkii qof ee muslim ah laba gaala inuu u dhigmo oo marka hal mu'mina laba gaal inuusan ka cararin aayaddana waxaa laga qaadanayaa hadday saddex noqdaan oo ay saddex labalaab ka bataan waxaa u bannaan marka mu'miniintu inay carari karaan waa u bannaan tahay horaanna uga soo hadalno aayadda waman yuwallihim yowma-idin duburahu markaan ka hadlaynay baan tilmaannay goob walboo muslim iyo gaalo ay iskaga hor yimaadaan taariikhdana muslimku waa ka yaraan jiray mar walba gaalada iyagoo haddana ka yar ayay intay la sabartamaan ay guul ka heli jireen ayb meeshaa marka aayaddu marka waxay tusaysaa sugnaanshaha ee qofka mu'minkaa cadad intee la eg ayaanu u jebi karin ayay aayaddan tilmaameen laakiin aayadda lagama qaadanayo ilaa wa ilaa inay cararaana waajiba qasab maaha iyagoo yar oo afar laab shan laab cadowgu ku yahay haddii ay u arkaan inay sugnaadaan oy dagaalamaan waa dagaalami karaan waayo nabiga sala allah waayo hal qof oo saxaabi abu ayub alansaari radia allahu canhu wuxuu wariyey iyaga oo dagaal ruom kula jiro ayaa hal nin wuxuu dagaal ku galay dad aada u fara badanoo ruom ah ayuu dagaal dhexdooda ku dhex galay waxba uu dilay isagana way dileen ee dad baa marka waxay yiraahdeen ninkan nafsadiisuu tahluuka geliyey oo allana wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka markaasuu abu ayuub yidhi annagay aayadda nagu soo degtay sidaanna ma aha aayadda macnaheeda ee innagaa mar waxaan damacnay beeraheenna iyo dhulkeenna inaan u badanno oo maadaama aan muddo soo wadnay diinta marka inaan jihaadkii iska dhaafno oo aan ama yarayno markaasa aayaddan soo degtayoo in laga tago oo jihaadkii laga tago waayo tahlukada ee sidaan idinku aada ku fasiraysaan ma ahan buu yidhi dad yahuud marka cadad yar waa u birdhigi karaan cadad aada uga tiro badan labalaab ka badan laakiin aayaddu waxay tilmaamaysaa sugnaanshada bis in ay sugnaadaan maxaa waajib ka dhigayo labalaab inaysan ka badnayn oo hadday labalaab ka yaraadaan ama ay labalaab noqdaan waa taagnaanayaan dadka mu'miniintan ayb macnaha marka aayadahan tan horena waa mansuuqa midda dambena waa naasikha waana naskun min alahqali ila alakhafi ama min alashaddi ila alakhafi xaalad adag baa la nasakhay xaalad fudud baa lagu nasakhay ayb yaa ayuhahoya nabiyu nebiyow xarid boori almu'miniina mu'miniinta cala alqitaali dagaal ku boori oo ku dhiiri geli inay dagaalamaan qolo walbaa marka ummad walbaa dadkeeda waa ku dhiiri gelisaa dagaal leanna dagaalku qofka waxa uu haystana waa ku difaacdaa ee sharaf ah ee mabda-a iyo waxa uu watana waa ku faafiyaa labadaas macnou wataa labadaa macno qolo aan sameynin adduunyada ma jirto nacam qolo walbaa mabda-eeda inay bannaanka geysana waa rabtaa iyaga qiyamkooda inaan lasoo maaginna waa ku dadaalaan marka in islaamka lagu ceebeeyo maaha oo la yidhaahdo waa diin dagaal dadka amrayso xarid ilmu'miniina cala alqitaal aayadahana lasoo qabanaya bacdi naasna marka aayadahan la keeno waxay dhahayaan annagu ma aaminsanin waxaan jihaad ma qabno annaga na ama qitaalka iyo dagaalku maya isdifaac keliya unbaa dagaalku uu yahay ee nooc kale ma jiro ayay leeyihiin laakiin waxaa uga fiicnaan lahayd qolada ishkaalka ku keentay islaamka oo tidhi waa diin dagaal dad amrayso idinka mabaadi'diina see ku faafisaan in la weydiiyo meeshii ay dhaqaale ku gelin karaanna waa dhaqaale meeshii dhaqaalena ay ku gelin waayaanoo dadkoodii ay soo taagan yihiin oo ay yidhaahdaan maya annaga qiyamkeenna iyo dhaqankeennan ilaashanaynaana ee xoog bay ku galaan xoog bay ku galaanoo waa kaas meel bad ah oo aynan jooginna male dhul aynan jooginna male xoogoodayna ku joogaan marka in islaamka aayadahan marka lagu duro ama islaamkii la duro qof muslima ma yeelayo ayb oo inaad aayaddii beeniso ama aada diintii qalad ka sheegto liajli inaad iyaga raalli geliso darteed wax fiican ma aha ayb marka alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha nabiyu xarid boori almu'miniina mu'miniinta cala alqitaali ku boori dagaalka in yakun haddii uu ahaado minkum idinka xaggiina cishruuna labaatan labaatanka oo saabiruuna adkaysanayaan oo sabrayaan yaqlibuu ka adkaadeen yacni waa jawaabtii shardiga way ka adkaanayaan mi-atayni laba boqol yacni ha ka adkaadeena laga wadaa wain yakun haddii uu ahaado minkum idinka xaggiina mi-atun boqol yaqlibuu ka way ka qaalib noqonayaan alfan kun min aladiina kuwii a kafaruu kufriyey biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin darteed bayna uga adkaanayaan kuwan gaalada qowmun qolo laa yafqahuuna aan waxba garanaynin oo quluubtoodii baa marka quluub dacfi ku jira ee ah ee quluubtana waa meesha aasaaska u ahe qofku uu ka dagaalamo ayb alaana khafafa allaahu cankum alaana hadda khafafa allaahu alla waa fududeeyey cankum idinka xaggiina ayuu idinka fudeydiyey wacalima wuxuu ogaa wuxuu ogaa alleh anna fiikum idinka dhexdiina dacfan inuu ku sugan yahay alla wuxuu ogaa ogaal usoo cusboonaanaya maahane wuxuu ogaa in dacfi idinku sugan yahay oo arrintaa aynan wadi karin fa in yakun marka haddii aynan wadi karin oo alla sidaa ogaa maxaa xaaladan adag loogu farad yeelay ajarka in loo badiyaa la rabaa marka iyo in la fiiriyo bal inay xaaladaas adag alla ku adeecayaan iyo in kale xikmadda ku jirta sidaas weynaana markii alla ogaaday inay taagan yihiin saxaabada oo ay adeecayaan alleya rasuul waa u fududeeyey marka waa kaasa intii ka horreysayna iyagaa la eegayay marka ayb ee xaalad walbo marka adkaato daacadu hadday adiga kugu adkaato haddaad ilaahay un inuu kugu sugana ka bariso kuna dadaasho faraj baa alla kuu furaya haddaad daacad tahay ayb fa in yakun hadduu ahaado minkum idinka xaggiina mi-atun boqol boqolka oo saabiratun adkaysanayaan yaqlibuu ka adkaadeen way ka adkaanayaan mi-atayni laba boqol wain yakun haddii uu ahaado minkum idinka xaggiina alfun kun yaqlibu alfayni laba kun bay ka qaalib noqonayaan biidni illaahi ilaahay idinkiis bayna uga adkaanayaani xooggooda ma aha wallaahu alla maca saabiriina kuwa sabro macooda u ahaaday maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim aayadan iyo aayadaha ka dambeeya wuxuu alla uga hadlayaa axkaamu lasraa maxaabiista axkaamta lagu maamulayo laba xaalad bayna maxaabiistu ay lahaayeen xaaladii hore oo qhaswatu bederin dagaalkii beder waa dagaalkii ugu horreeyey haddoo marka la cusub yahay xaalad horena la joogo ee ilaahay guul uu siiyey muslimiinta inay maxaabiis haystaan oo ay yidhaahdaan lacag ah isku furta inay yidhaahdaan oo nimankii odayaalka kufriga u ahaana inta lacag laga bixiyo berri haddana ay soo laabtaan ee taasi marka xikmad ma noqonaynin saa darteed buu alla aayaddan wuxuu diiday oo uu muuminiintii ka reebay inay furasho iyo ama gallad sheegasho iyo ama wax kala bedelid iyo looma ruqsaynin markaan oo aayaddani marka waxay leedahay maxaabiista aad qabataan oo dagaalkan beder ku qabateen ee yacni dhulka ku xarkajiya si iyaga laftooda darsi adag ugu noqoto waagii dambood xoog yeelataan maxaabiista seed yeelaysaan markaas khiyaar markaas nacam haddaad doontaan ku bedesha haddaad doontaanna lacag ka qaada haddaad doontaanna iska daayaba oo waxbana ha ka qaadanin oo ku gallad sheegta oo suuratu moxamed oo alla subxaanahu watacaala uu yihi faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaabi xataa idaa adkhantumuuhum fashudu lwathaaqa faimaa manan bacdu waimaa fidaa-an aayaddaa dambe marka aayaddan way nasakhaysaa bacdi alculamaana waxay yidhaahdeen nasakh maahane waa nooc takfiifa markii hore sidan baa la amray gadaal dambena waa loo fududeeyey aduu sidii la yidhaahdaba aayaddan marka xaaladii beder bay munaasab u ahayd oo xaaladaas beder in abujahal iyo cutba iyo waliid iyo shayba iyo nimankii odayaalka ahaa umayat bnu khalaf iyo in inta faraha laga qaado maka lagu celiyoy maka ku laabtaan fakerkii iyo tadbiirkiina ay weli wadaan idinma fiicnaa laleeyahay adduunyaha fiirsanina marmaa kaana linabiyin nebi uma ahaanin an yakuuna inuu u ahaado lahu isaga asraa maxaabiis inay u ahaato kuwa dagaal lagu soo qabtay inay u ahaadaanay u joogaan nebi uma ahaanin oo sidaa uma dhab laha xataa intii yuthkina uu ka cuslaynayo fil ardi dhulka korkeeda uu kaga cuslaynayo ilaa uu yacnii ku xeel dheeraanayo kuwaa leyntooda iyo dilkooda ayb turiiduuna saxaabadaa loo soo jeestay marka turiiduuna waxaad rabtaan carada adunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda ayaad iska rabtaan wallaahu allana yuriidu wuxuu doonayaa alaakhirata carada alaakhirati aakhirada ziinadeeda iyo dhaldhalaalkeedu allana idinla rabaa wallaahu alle casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag xakiimun xikmad badan arrintii marka halkaasaa lagu gebagabeeyey waxayna ku dhacday nebigu wou la tashtay asxaabta asxaabta markii uu la tashtay ee abubakar iyo rag ay ku jiraan waxay iyagu fadileen in madax furasho laga qaado lana daayo dadkan saa ayay marka arkeen nebigana ra'yiga waa kaas ayaa ayuu u riyaaqay cumar radiallahu canhu dad uu ku jirana waxa uu yidhi nimankan waxba inaysan naga dhexaynin aan is aragno oo nimankan marka qolo wal nin walbaa qoladiisa ha loo dhiiba ha dilaan marka iyaga soo uma imaanin halkan uma imaanin kibir iyo qooq iyo xaqi oo laga hortago so uma aynan imaanin sidaas aan yeelno marka nabiga sala allahu alayh waali wasalam tii kale xoogaa u iishay aayaddan baa marka timid maa kana linabiyin an yakuna lahu asraa xataa yuthqina fi lardi tii horena waa loo daayey nabigu marka taladaa waa yeeleen ee madax furashaa laga qaaday dadkii beder ee waa layska daayey marka ayb markaana marka waxaa la yidhi waxa aad qaadateen haddii ilaahay kitaabkiisii hore looxulmaxfuudka in haniimada la idiin xalaaleeyey haddaysan ku oolli lahayn cadaabaa idinku dhici lahaa buu alla yidhi laakiin kitaabkaas hore ayaa waxaa ku taallay in haniimada la idiin ogol yahay saasaa la idinku daayay ogaada maa kaana linabiyin nebi uma ahaanin an yakuuna lahu inuu u ahaado asraa maxaabiis xataa intii yuthqina uu ku xeel dheeraanayo dilkooda fil ardi dhulka korkiisa ugu xeel dheeraanayo turiiduuna waxaad doonaysaan idinku asxaabtaa loo jeedaa nebiga hadda ma ahan oo nebigu adduunyo ayaad rabtaa ma la dhahayo turiiduuna waxaad doonaysaan ood rabtaan carada adunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda wallaahu allana yuriidu laakhirata aakhiruu doonayaa wallaahu alle casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag xakiimun xikmad badan oo falsan ayb sidaan markii la yeelay marka allah subxaanahu watacaalaa wuxuu yidhi lo cadaabkii ay ka fakadeen oo alla uu ku daayey wixii hore loo u qoray ee haniimada in loo xalaaleeyo uu tilmaamayaa marka lowlaa haddii lala-yahay kitaabun kitaab kitaabka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday kaasoo sabaqa hormaray lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa kii dartiis waxaa idinku taaban lahaa akhadtum aada qaadateen cadaabun cadaab baa idin taaban lahaa cadaabka oo cadiimun weynin badan fakuluu ee fakuluu cuna mimaa kii cuna hanimtum aada hanimaysateen cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaasha oo dayiban wanaagsan wataqu llaha alla ka cabsada in allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan lowlaa haddii lala-yahay kitaabun kitaab haddii lala-yahay shay la qoray kitaabka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday kitaabka oo sabaqa hormaray kitaabkaa hormaray marka waa maxay waxaa alla qoray ee alla uu leeyahay haddii waxaa alla qoray ee hormaray aynan jiri lahayn waa la idin cadaabi lahaa waa maxay tafsiirka marka ugu badan loona badan yahay waxa uu yahay shaygaas alla qoray waxay tahay haniimada inay xalaal tahay ee haddii haniimada in idinka la idiin xalaaleeyey aan la qori lahayn cadaab waa idinku dhici lahaa arrintan darteed ayb meeshaa marka hadda waxaa laga qaadanayaa dadkan maxaabiista iyo hanaa-imtaasay ka mid yihiin marka lowlaa haddii lala-yahay kitaabun kitaab kitaabka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday kaasoo sabaqa hormaray waa inay haniimadu xalaal idiin tahoo la qoray lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa kii dartiis waxaa idinkugu dhici lahaa akhadtum aada qaadateen wixii aada qaadateen darteed waxaa idin asiibi lahaa oo idin taaban lahaa cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan haddaba fakuluu cuna mimaa kii ka cuna xaggiisa hanimtum aada haniimeysateen ka cuna xalaalan xaal uu yahay xalaal dayiban wanaagsan ummadihii hore haniimada xaaraanay ka ahayd maalka markii la jihaado oo lasoo qaado meel baa inta la dhoobo la dhigo ayaa samada ayaa dab ka imaanayay dabkaas ayaa cunayay isaga dhan haddii dabku imaan waayana macnaheedu waxay ahayd qof baa wax khiyaanay oo wax haysto nebigu marka waa garanayayo markaa ayaa wuxuu dhahayay war qofkii wax haya ha keeno calaamadda marka in la aqbalay waxaa u ahayd dabkaas imaanaya waxa dhanba eber ka dhigaya innaga marka ilaahay markuu arkay dacfigeenna iyo taagdarideenna iyo inaan maalkii u baahan nahay iyo sida ummadda jihaadka loo faray ayaa alla wuxuu uga dhigay marka bulqa iyo sahay iyo jiscin baa nalooga dhigay ilaahay subxaanahu watacaala marka waa xalaaleeyey culimmadu markay ka hadlayaan makaasibta iyo waxa qofku shaqaysto maxaa ugu fadli badan marka laga hadlaya waxay yidhaahdaan waxaa ugu fadli badan kasabkan oo iyadoo ilaahay diintiisa la difaacayo si sax ah loo difaacayo qofka uu ku helo waxna uusan khiyaanin maxaa yeeley kasabkii nebiga ayaa kaa ahaa oo nebiga sal l slam waa ka yidhi wajucilat idillatu wasagaaru calaa man khaalafa amrii waxaa ku jirtay wajucila risqii taxta dilli rumxii risqigayga waxaa laga yeelay warankayga hooskiisa hoostiisa ayb marka de waran oo wax ku dulminayo miyaha dhac iyo boob miyaana maya maaha qof isagaba diidan ilaahay diintiisu inuu baktiyeyo rabo inuu demiyo rabo ee usoo maalin cad usoo istaagay waayo waxa markaa nebigu iskana difaacayo wixiisiina wixii alla ka siiya uu ka qaadanayo ayb waana wax ilaahay u xalaaleeyey allahna wax xarimo waxna xalaaleeya ayb waxyaabaha marka mafaahiimta isbedelaysa waxaa ka mid a muslimku markuu gaalada dhex galay ee uu gaaladii yacni la noolaaday ama yacni afkaaraha in lala kala laysu kala gudbiyaa markay fududaatay yaad arkaysaa qof qur-aankii dacninaya muslim baan ahayna ku dhahaya oo wuxuu kuleeyahay haniima maxay tahay haniimo beliliqa waayuu kuleeyahay diin oo marka boob iyo dhac amraysaa maxay tahay hadhow marka wuxuu kuleeyahy may diinta ma qabta saas haddana dadka noocaas oo kale waxay yihiin in la fahmo waa muhim dadka noocaasa waxaa la yidhaha fi lisaani sharci waa zanaadiqa la yidhahda zanaadiqa waa jamcu zindiiq zindiiqna waxaa la yidhaahdaa qof uurka gaalka ah afkana islaamka ka muujiyaa la yidhahda haddaa aragta marka nin diinka alla duraayo ee dhahayo saanu nebigu samey jiray kana qur-aanka ku jirto waxaasi say ku dhici karaa nin duraya hadda haddaa aragta diinta waa zindiiq nifaaqiisuna muna nifaaq ictiqaadi ah buu qabaa dad badan oo meelahan hadda dadku afkaaraha ku kala gudbistaan wax ku qorana oo soomaali iyo keyrkoodba ahna laa shaka inay zanaadiqa yihiin wax shakiga kuma jiro maxaa yeelay diintii bay maalin walba dhacninayaan ay durayaan marka lisaalixi man yay markaasi lisaalixi man ayay marka diinta u durayaanna waa shaydaan iyo ibliis lisaalixi shaydaan shaydaan shayaaiin ulinsi waljini iyay masaali saalixooda ay u durayaan diinka wailaa qof ilaahay di waagii hore ummaddu intaan afkaarahan iyo waxaan ka bedelmin ninkuu meeshiisii uu ku dhashay ama meeshuu ku noolaa unbuu joogi jiray miidyahan waalanna ma jiri jirin ee duqyaanka badanna ma jirin ee iyaga gaalada iyo muslimkuna aada isuma dhexgeli jirin qofku marka waa iskaga qanacsanaa diintiisa ishkaal iyo tashkiik iyo ma jiri jirin laakiin hadda gaalada instituushanadoodii iyo macaahidoodii baa loogu tegay macaahidoodii marka maxaa ka jira waxaan arkaynaa dad soomaaliya xataa dhahaya nebinimada wax la shaqaysan kara qofku hadduu dadaalo macnaha wax la shaqaysan karo waa afkaar falsafi oo beri hore jiri jirtay ee kutubaha iyo waa ku araragnay dad qabay oo la naqdinayo iyo laakiin zamankan baa dad haddana weliba soomaali ah waxaas dhihi doonaan ismaan lahayn ma isdhahaynin ilaa aan aragnay waxaan waxay tahay falsafadii horee qornayd waa la haystaa iyadii baa islaamkii lagu burburinayo dadka la laga la baraya marka qofku yacni ummaddu sida ay miidyahan ugu taxan tahay ugama badbaadaysay ogaada markaayb ninkii de caqli iyoyacni cilmi iyo caqli iyo hidaaye uu isku celiya lehe waxa fiican uun kaga faa'iidaystaa waa nin raga nacam in badan oo laakiin dadku iska cawaam u badan oo haddana yacni bahalkaas uun ku jiro oo meelaha lagu xiriiro ku jiro yaad arkaysaa inta shubha lagu tuuro aan iska bixi karin cid oo u sheegana aan jirin oo markaa ka bixiso arrintaa marka waxay horseedaya tashkiik in la geliyo qofkaa nacam marka in aada la ysaga ilaaliya waayo waxyaabahaas ayb alla marka wuxuu leeyahay fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna hanimtum aada haniimeysateen haniimeysateen marka laleeyahay inta haniimada haniimeysata iskale marka saasay culimmada ka fahmeen xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaasha oo dayiban wanaagsan wataqu llaha alla ka cabsada in allaha alleh gafuurun mid dembi dhaafid badan waayo raxiimun naxariis badan yaa ayuha nabiyu qul liman fii aydiikum min alasraa in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran mima ukida minkum yaa ayuhaa hoya nabiyu nebiyow qul dheh liman qolo ku dheh fii aydiikum gacmihiina ku sugan dhexdooda min alasraa maxaabiista xaal ay ka mid yihiin kuwaasi waxaa ku tiraahdaa in yaclam illaahu alla hadduu og yahay fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda khayran khayr uu ku og yahay yu'tikum idin siiye alla khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida la qaaday minkum idinka la idinka qaaday wayakfir lakum idiin dembi dhaafe wallaahu alla gafuurun mid dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan aayaddan iyadana dadkii waxbaa laga qaaday oo nebigu wuxuu qaatay arrintaa in nin walbaa isfurto maalkaasna diintii marka lagu taageero nin walbaa marka lacag baa laga waxbaa laga qaaday cabaas oo nebiga adeerkiis abaa marka wuxuu yidhi aniga yacni iimaan iyo waxbuu sheegtayoo waan ku rumaysnaa inaad rasuul tahay kaanahu marka inuu cudur daaranayo markaasuu wuxuu yidhi sida ahaarta qaar ay tilmaamayso adiga daahirkaaga ayaguu la jiray gaalada baatinkaaguna allah og annaga ma ogin ee adigana isfuro caqiil iyo nin kaleo isagana markaa adeer oo u ahaana wuxuu yidhi adiga furo labadood saddexdiinaba adi wixii laga qaadi lahaa adiga bixi ansaar baa waxay yidhaahdeen rasuul allow ninkan dhaabti baan u nahay adeerkaana waa yahay waa deyneynaa isaga waxba laga qaadi maayo mayuu yidhi nabiga sal ll slam halla waa in laga qaadaa marka isagii markuu sidaa ku calaacalay baa nebigu marka aayaddanna timid aayadduna macnaheedu uu yahay war wixii la idinka qaaday haddaad fiican tihiin idinku allah wax ka khayr badan idinku bedeli doono islaam uu idinka dhigi doonaa alle oo iimaan baad helaysaan wixii aada bixiseen iimaankaa ka khayr badan macnaa marka ee waxaan aada bixinaysaan hafiirina ha fiirinina haddaad fiican tihiin wax ka khayr badan baad heli doontaani yaa ayuhaa hoya nabiyu nebiyu qul waxaa tiraa liman waxaa ku tiraahdaa duul qolo fii aydiikum idinka gacmihiina ku jiro min alasraa maxaabiista xaal ay ka mid yihiin in ay yihiin in yaclam illaahu allah haddii uu og yahay fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda uu ku og yahay khayran wax khayra hadduu ku og yahay yu'tikum idin siiyee alleh khayran wax ka khayr badan oo ka fiican mimaa kii ukhida la qaaday minkum idinka la idinka qaaday wayakfir lakum idiin dhaafee dembigiina wallaahu alleh gafuurun mid dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanuu llaha min qablu faamkana minhum wallahu caliimun xakiim wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka adiga khiyaanadaada inay ku khiyaanaan faqad xaqiiqe ah khaanuu waxay khiyaaneen allaha allay khiyaaneen min qablu hadda ka hor gaalnimadooday alla ku khiyaaneen hadday adiga ku khiyaanaan allayba khiyaaneenoo ay macnaa hadda ka hor ay khiyaaneenoo kufrigooday ku khiyaaneen alle yani allay khiyaaneen marka waxay tahay waddadii alle ayay weydaarteen oy khilaafeen oy ka tageen ayb ee ilaahay iyagu ma siri karaan ogaan la-aanna maaha alle fa amkana wuu suuro geliyey alle minhum iyaga fa amkana minhum wuu suuro geliyey iyagii almu'miniina mu'miniintiibuu u suuro geliyey ou makaniyey fa amkana wuu makaniyey almu'miniina mu'miniintiibuu minhum iyaga makaniyey wallaahu alle caliimun mid cilmi badan waaye oo axwaasha dadka ku cilmi leh xakiimun xikmad badan marka hadday adiga ku ay doonaan inay ku khiyaanaan allay khiyaaneen hadda ka hor maxaa ku dhacay marka fa amkana minhum alla wuu makaniyey mu'miniintii minhum kuwaa alla khiyaanay gaalada ah mu'miniintu alla makaniyey oo idinkiiba hadda gacanta ku haayo beder iyo wallaahu alla caliimun mid cilmi badan waay xakiimun xikmad badan ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah wاladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum wliyaau bacd aayaddan laga bilaabo ilaa suuradda ka dhammaato wuxuu alla subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta quluubtooda ku sugayaa oo u kala tilmaamayaa yaa cadow ku ah yaa gacal u ah marka taana marka waay waxay ka mid tahay masaladii aan xalay ka hadlayno wa acidduu lahum ma stadactum min quwatin oo quwadii waxaa aas-aas u ah qofku inuu kala garanayo marka yuu yahay isaga horta dad yaa u xigo garabkiis yaa ah yaa dibindaabiye iyo dhib ku hayo inuu kala ogaado masaladana masalo caqadi ah weeyaanoo caqiidada sal ku leh taasuu alla subxaanahu watacaala marka uu ka hadlaya ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooda ku jihaadtamay wa anfusihim nafahooda ku jihaaday fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisana ku jihaaday iyo waladiina kuwii aawow dumay oo soo dhoweeyey oo dumay wanasaruu u hiiliyey ulaa-ika kuwaadaas bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale gacalkood u hay iyo garabkood weeyaan waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey walam yuhaajiruu aan hijroonin oo meeshoodii un iska negi ku ah maa lakum idinma maa lakum idinma sugnaanin idinka mu'miniinta ah min walaayatihim kuwaa walaayadooda gargaarkooda iyo dhaxaltooyadooda min shay-in waxba kuma lihidiin oo idinkuma sugnaanin xataa intii yuhaajiruu ay ka hijroonayaan wain istansaruukum wain istansaruu hadday gargaar dalbaan kum idinka ay idinka gargaar dalbaan fi diini diinta darteed ay idinku gargaar dalbaan oo idinkaga gargaar dalbaan fa calaykum korkiina waxaa ah annasru uhiilin inaa uhiilisaan ilaa calaa qowmin qolo korkood maahane aydnan uga hiilinaynin qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga dhexdooda miithaaqun ballan ay taallo wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkid badan aayaddanna marka aayad kale oo xiriirkii iyo masalatu lwalaa walbara-na waa ka waramaysaa xiriirka ama mucaahadaadka muslimiinta iyo qeyrkood dhex marana waa ka waramaysaa dadkii marka labaa loo qeybiyo qolo waxay tahay waa mu'miniin iimaan laga helay hijroodeen oo dhulkii ay deganaayeen oo gaalada ku awood badnayd kasoo tegay madiino yimid maalkoodii iyo naftoodiina diinta ilaahay kula halgamayo iyo qolo kuwaa soo dhoweeyey muslimiintu markii berigii rasuulka sal ll ly slam labadaa qolay ka koobnaayeen qolo soo hijrootay nebiga la socotay iyo qolo soo dhoweysay markii maka la furtay waxaa kusoo biiray muslimatulfatxi dadkii markii maka la furtay kadib soo islaamay muslimatulfatxi baa layidhaha asxaabtu intaasay ka koobnaayeen ayb ee dadka kale dad un ree baadiye iska ahaayeen oo baadiyahooda iyo deegaankooda intay ku muslimaan ee kuwa iyaga marka muslimnimada waa loo ogolaa laakiin wax kale maayna lahayn wax kale oo gargaar iyo qhanaa-im wax laga siiyo iyo ma ayna lahayn leanna gargaarkoodii lama hayo ayb labadaa qolo marka muhaajiriin iyo ansaar owliyay isu yihiin garab ayagaa isu ah berigii horena waa isdhexli jireen aayadda marka bacduhum awliyaau bacdin marka la leeyahay waxaa soo gelaya isdhexlidda iyo isu hiilinta dad idinkaa isku xigaa la leeyahay qolada hore waxay tahay kuwa iyagu islaamay laakiin hijradii ka tegay markay iska fadhiyaan meel marka gaaladii awood ku leedahay ayay dhex fadhiyaan maynan soo hijroonin hijradii waajibka ku ahayd waa ka tageen qoladaas marka allah wuxuu leeyahay idinku dhaxal idinkama dhexeeyo kuwaas iyo idinka isdhexli maysaan maa lakum min walaayatihim min shay tafsiirka labaad min walaayatihim min shayin waxay tahay gargaarna idinkuma laha kuwaas hadday laakiin idiin soo qayla dhaansadaan oo diinta idinkugu gacalsadaan oo ay noo gargaara idin yidhaahdaan cadow baan nahayee muslimiinaan isla nahay hadday idin dhahaan u gargaara laakiin qolo heshiis idinka dhexeeya oo gaalo ah ugama heli kartaan walfiiri marka meesha la gaarsiiyey haddii qolo gaalo ah iyo idinka heshiis idinka dhexeeyo kuwaas aan soo hijroonin oo iyaga ku dhex nool u hiilin maysaan oo qoladaas uga hiilin maysaan heshiiska idinka dhexeeya qolo laakiin heshiis uunan idinka dhexaynin hadday ku dhegan tahay ka fujiya oo diin ay idinkugu markaa idinku weydiisteen in markaa aada ugu gargaartaan meeshaa marka waxaad ka dareemaya hijradu inay muhiim tahay aasaasna tahay masalada labaad oo laga dareemayaa waxay tahay qofka daarulxarbi inuusan ku noolaanin maxaa yeeley daarulxarbi hadduu ku nool yahay walaayadii muslimiinta inay wax ka celiyaan iyo way ka kala nuqsaan maysaa sida aayadduba ay tilmaamayso ayb ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday biamwaalihim maalyaalkooda iyo wa anfusihim nafahooda fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ugu jihaaday iyo waladiina kuwii aawow dumay wanasaruu u hiiliyey ulaa-ika kuwaadaas bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale garabkood wliyaa walaa maxaa laga wadaa laba macno ama yacni almaxabatu wannusratu waxay idinku leeyihiin jacayl iyo hil labadaas idinku leeyihiin waladiina kuwa aamanuu rumeeyey walam yuhaajiruu aan hijroonin maa lakum idinma sugnaanin idinka min walaayatihim kuwa walaayadooda dhaxalkooda ama u nusrayntooda tanaa u gargaarkooda labada tafsiirba laba tafsiir oo saxiix ah min shay-in waxba kuma lihidin xataa intii yuhaajiruu ay ka hijroonayaan wain istansaruukum hadday idin idin gargaar idinka dalbaan fi ddiini liajli ddiini diinta darteedna ay gargaar idinkaga dalbadaan war muslimaan isla nahay idin yidhaahdaan oo noo hiiliya cadow baan nahayo fa calaykum korkiina waxaa ah annasru ayaa waajib idinku ah inaad u gargaartaan oad u hiilisaan ilaa calaa qowmin qolo maahane qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum dhexdooda mihaaqun ballan ay taal qoladaas hawga hiilinina leanna idinka iyagaa idinku soo biiri waayey hadday idinku soo biiri lahaayeen oo gadaashiina mari lahaayeen kuwaana waa ka celin lahaydeen laakiin hadda iyagaa meesha isdhigay ayb wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun midkii arkaya waladiina kuwa kafaruu kufriyey bacduhum qaarkood iyaguna wliyaau bacdin qaarka kale gacalkood waay kuwa gaa gaaloobay wasfigaa kufrigale barkood barka kale gacal iyo ay maxaba kalgacayl iyo waxaa ka dhexeeya isu hiilin ayb ilaa tafcaluu haddaydnan samaynin hu kaas hu-da marka damiirka xaggee loo celina laba tafsiir baa ku jirta ilaa tafcaluu awalan waa in shardiye ah iyo laa naafiye ah marka in laa tafcaluu haddaydnan samaynin hu isu gargaarkaas oo idinka mu'miniina aydnan isu gargaarin oo qofkii walaayada iyo gargaarka meeshay lahayd intuu ka qaada meel kala dhigo ayb waxaa kaloo damiirka loo celiyaa hu-da in loo celiyo irtiga iyo dhaxalka haddaydnan isdhaxlin idinka mu'miniinta dhexdiinna fitna imaanayso dha ayaa ayaa imaanayso qofkii inay dad kala dhaxlaan ayaa dhacayso labadaa tafsiir baa ku jira tafsiirka horena marka aada buu u xoog badan yahay haddii marka walaha iyo baraha laysku qaso waxyaabaha imaanayo alla ka waramaya waladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale owliyadood waa ilaa tafcaluu haddaydnan samaynin hu isu hiilintaas idinka mu'miniina haddaydnan isu hiilinin oo aad garabkiina iskaga kala tagtaano ninba ninka kale uu garabkiis ka baxo oo aada gaaladii marka hiilkiina aada siisaan ood ka doonataan hiil takun tuujad laga helee fitnatun fitna la helee takun yacni waxaa dhacayso fitnatun fitnaa dhacaysa fil ardi dhulka korkiisa ka dhacayso iyo wa fasaadun fasaad fasaadka oo kabiirun weynin badan marka fasaadka weynna waxaa lagu fasiraa islaamkaa daciifayo fitnaduna waxay tahay kufrigiibaa carriga qabsanaya iyo dhulka ayb sidaa alla u tilmaamayo weeyaan haddii isuhiilinta iyo midnimada iyo wadajirka haddii laga tago ee ninba ninka kale garabkiis ka baxo ee hiilka meelshii ou lahaa intuu ka qaada meel kale ou dhigo fasaad baa dhulka korkii ee fitna dhulka ka dhacayso fitnadaana waa inuu kufrigu guulaysto oo uu markaa saramaro fasaadkuna waa islaamkii oo daciifo waxa marka adduunyada maanta ka taagan aada arkaysaan aas-aaskiisu meeshaas waa iska dhaaf yacni muslimnimada wasfiga iimaanka iyo islaamnimadii xataa kuwii muslimiintana isla ahaa ee isku deegaankana joogay oo isku deegaanka ahaa ayaa eber iska dhigaya ayb haddii qeyrkood oo u yimaadana ninban qolo kastaa waa rabtaa qeyrkaas iyaguna in isma arki karaan oo islama joogi karaan meeshaan maxaa dhib ka taagan marka waa intii dadkii iyaga marka isfahmi karay isdhex deganaa iyaga isma rabaan inay isla deganaadaanoo waa isbanaysanayaan dhiigooda qeyrkood markau yimaado aan ku diin ahayn ku af ahayn ku dhaqan ahayn marka uu yimaadana qolo kastaa way rabtaayo waa waa u cararaysaa ayb waa marka fasaad baa dhulka korkiisa ka dhacaya ayb alimaamu lbagawi waxa uu yihi takun fitnatun fi lardi wafasaadun kabiir falfitnatu fi lardi quwat lkufri walfasaadu lkabiiruna dacfu lislaami weyaan ee qofka laftiisa arrintaa marka in lala baashirana lama rabo marka oo qofku inuu si toosa waxaa u sameeyo fasaadku ay ka dhalanayaan alla waa naga reebayaa sabab in loo noqdaana waa qalab muslinkii marka hadda wuxuu u batay mid arrintaas sabab uun u noqonayo iyo wuxuu noqday mid arrintaa la baashirayo labadaa unbay noqdeen midna waa socdaa midna sabab waayo nacam waxaasoo dhan marka waxay u baahan tahay marka in inta layska oowdo si saxa diin saxa lagu fakero laguna dhaqmo ayb unbaa looga tegi karaa ayb ilaa tafcaluu haddaynan samaynin hu isu hiilinta takun fitnatun taqac fitnatun fitno dhacdee fil ardi dhulka korkiisa iyo fasaadun fasaad fasaadka oo kabiirun weynin badan marka dadka muslimiinta iyagaa la rabaa inay isu dulqaataan nin walbaa laakiin maskaxdiisa yartaa hadduu geliyo adaa dadka ugu fiican inta kalena waa eber wax jira maaha waa kaa tegayaa adiga ninka muslimka walaalka ee qofka dadka muslimiinta maxay isu leeyihiin tanaasu tanaasuxaa tanaasurkana ku imaanayaan haddii qofba qofka kale daacad u noqdo ee uunan khiyaano iyo isla weynin iyo uunan ka filanin iyo mala xun iyo aanu ka filanin ee walaalkiis waa soo ag fadhiisanaya marka haddii laakiin ismajaxaabin iyo iskhiyaanid iyo midba midka kale fursad hadduu ka helo labada lugood hadduu isagu dhufanayo ee anigaba aduu waabaad saas iyeesho lugaha isugu kay dhufatay anna maantan kaa haystaa unbay taagnaanaysaa weligeed ayb waladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaadeen fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa ku jihaadeen iyo waladiina kuwii aawow dumay wanasaruu u hiiliyey oo u gargaaray ulaa-ika kuwaadaas hum iyaga ayaa almu'minuuna mu'miniintii ah xaqan dhabnimo lahum waxay leeyihiin makfiratun dembi dhaaf bay leeyihiin iyo warisqun risqi risqiga oo kariimun aada u wanaagsan janna marka alla ugu yaboohay meeshaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu min bacdi alhijrati hijrada ka gadaale hijradii lasoo sheegay gadaasheeda wahaajaruu hijroodeen wajaahaduu jihaadeen macakum idinka la jirkiina fa ulaa-ika kuwaadaas minkum idinka ayay idinka mid yihiin wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibka ahna bacduhum qaarkood owlaa isaga ayaa ku dhowaanshiyo badan bibacdin qaarka kale fii kitaabillaahi fii xukmi kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa in allaha alle bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan waay marka aayaddanna waxay dhammaysay xukunkii hore oo jiri jiray oo muhaajiriin iyo ansaar inay isdhexli jireen ah oo aan laysku dhexli jiray muhaajirnimo iyo ansaarinimo in laysku dhexli jiraa jirtay aayaddan markay soo degtay waa la nasakhay nin walbaa qaraabadiisa ayaa inay dhaxasho bilaabantay marka alla wuxuu leeyahay waladiina kuwa aamanuu rumeeyeen min bacdu hijradaa lasoo xusay ka gadaale hijrada ayaa laba weji leh weji waxa ay ahayd markaa qolooyinkaas hore ee nebiga lasoo hijrooday sal ll ly slam ee markii maka la furtayna waa dhammaatay hijrada marka inta u dhaxayso oo hijradaa horena ka dambayso qoladii soo hijrootay waaladiina kuwa aamanuu rumeeyeen min bacdu hijradaa ka gadaale kuwii rumeeyey oo alle rumeeyey wahaajaruu markaa soo hijroodeen yani ansaar muhaajiriin markay hijrootay iyo rasuulkii iyo ka gadaalay islaameen fatxu makana ka hor waay fatxu maka ka horay islaameen qoladaa hijradoodana kadib marka kuwaas alla uu tilmaamayaayo min bacdu hijradaa ka gadaale ay qoladaa hore muhaajiriin ay hijroodeen kadib kuwii rumeeyey wahaajaruu hijroodeen wajaahaduu jihaadeen macakum idinka la jirkiinna xaal ay yihiin fa ulaa'ika kuwaadaas minkum idinkay idinka mid yihiin wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibkaana bacduhum qaarkood owlaa isaga uga dhowaanshiye badan bibacdin qaarka kale fii kitaabillahi fii xukmi kitaabiillaahi ina allaha alla bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan